bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan ku salaamaya sahro annagu haddii aanu nahay maamulka gobolka jubbada hoose runtii horta deegaankan degmadan kismaayo wuu shaqeynayaa netweb wuu shaqeynayaa ama teleefonada way shaqeynayaan meelo badan oo aysan ka shaqeynayn way jiraan markaan la xiriirna hormuudna waxay noo sheegeen inay jiraan cilado farsameed oo ku timid xagga matooradii iyo qalabkii isgaarsiinaya inay ku yimaadeen bay noo sheegeen waa garta wararka magaalada aan ka helayno waxaa ka mid a kismaayo gudaheeda xataa in maaragtay la dhiga meelaha qaarkood saxamo xaafadaha si goonigooniya u siinaya khadadka teleefonada isgaarsiinta xagga internetkana inay jiran tahay dadka warar fara badan ayaa la isla dhex marayaa ka sokow deegaanada kale jubbada hoose bal kismaayo gudaheeda maxay idinka yidhaahdeen hormuud
horta soomaalidu waa dad waa dad oral society aho waxaasaa layii waxaasaa layii way dhahaan kismaayo dalka daalkeedu aad buu u shaqeynayaa hadda oo haddii uusa shaqeynaynin maraykan iyo kismaayo iskumaynaan maqaleen wayna dhici kartaa farsamo ciladeed ama farsamo xagga fiilooyinka ha ahaato ama xagga matoorada ha ahaato way dhici kartaa in farsamo noocaasa cilado noocaasa ay yimaadaan ama had maadaama ay iska yar tahay farsamadu gacantu ay iska yar tahay aqoontu laga yaabo in lineka uu dhacay ama fiilooyinka ama birihii haya ay dhacaan marka hadda ilaa hadda kulley intaanu ka warqabnay gobolka jubbada hoose isgaarsiintu si fiican bay u shaqeynaysaa wax dhibana kama hayno degmooyinka kale ee adigu guddoomiyaha aad u tahay sida afmadow jamaame badhaadhe xagar tuulooyin kale oo fara badan oo hoos yimaada wararku waxay noo sheegayaan sidoo kale iyo macal xataa jasiiradaha in al-shabaab ay gooyeen oo khadadka isgaarsiinta aysan jirinba guud ahaanba marka maxaad kala socotaa adiga annaga laftirkeena meelo kala duwan aan isku dayna inaan la hadalno noo suroobi waayo horta saan kuu sheegay sahroy waxaa dhici karaa cilado farsamo way dhici karaan meelaha badan oo wadanka ama gobolkan jubbada hoose ama jubbaland qaybahaanan xukumin way jiraan sida gobolkan jubbada dhexe bo-aale laba degmo oo kamida gobolkan jubbada hoose xagar iyo shabaame iyada sidoo kale nimanka dhallinyarada gacanta ku haya marka taas informatikeeda ma sheegi karo maadaama aana hadda anagu maamulin laakiin goobahan aan maamulno sida afmadow iyo bu-aali iyo meelaha kale tashankaroja amin dobley waxaa laga yaabaa inay ciladaa farsame ee guud ku dhacday ama ku haysatay hormuud inay tahay ay la xidhiidho laakiin deegaankan magaalada magalaxda meelgaarka ee jubbaland ama jubbada hoose xaruntiisa wax cilad farsamaha ama farsamadan xaggan limanka inaa naga haysanin baan kuu cadeynayaa waa garta deegaano fara badan oo jubbooyinka sida jubbada dhexe inta badan degmooyinka ka midka ah ilaa jubbada hoose deegaano ka mida maadaama al-shabaab ama ay gacanta ku hayaan ama meelaha qaarkood ay weeraraan saameyn intee la eg bay arrintaas idinku leedahay oo micnaha culeyskeeda sidee bay idin saameynaysaa wallahi culeyskan haddii uu jiro kolley soomaali oo dhan buu saameynayaa ama dibadda ha joogto ama gudaha joogto soomaalidu waxa ay iskula xidhiidha ama ku nooshay waxaa weeyaan waa isgaarsiinta weeye ama waxay isugu soo direen ama waxay isugu soo waxeeyeen marka haddii ayba dhacdaba incase waxa kulley waa qeyb ka mid oo sicuriyaami ummadda soomaaliyeed isku xidhnaanshaheedii marka mana filayo hay-adan ama kambanigan hormuud in uu u janjeersanahayo curyaaminta noocaas isaga laftiisa faa'iidooyin badan iyo dhaqaalo badan baa kasoo gala isgaarsiinta waxaan rajeynayaa inay tahay in cilad farsamo oo ku timid kambanigaas ku timid